mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay xarigga ka jireen suuq weyn oo loogu talagalay inay ku ganacsadaan barakacayaasha horey dowlad goboleedka jubbaland ay dibudejin ugu samaysay deegaanka buulo bartire ee waqooyiga magaalada kismaayo barakacayaasha horey loo dejiyey deegaanka buulo bartire ayaa waxa aysan markii hore haysanin goob ay ku ganacsadaan balse hadda loo hirgeliyey suuq weyn oo u dhammaystiran adeegyada asaasi u ah nolosha iyadoo dhisbihiisuna ay ka qayb qaateen qaar ka mid a hay-adaha ka shaqeeya jubbaland gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha jubbaland cali aadan cali ayaa ugu horeyn ka warbixiyey muhiimadda uu suuq u leeyahay bulshada barakacayaasha ahi ee ku nool deegaanka buulo bartire ee waqooyiga magaalada kismaayo mudanayaal wasiirayaal halkan maanta waxaan u joognaa xarika jarista suuqa barnaamijka loogu talagelay barnaamijka xalka waara ee la soo dejiyey dadkii barakacayaasha ahaa gaar ahaan tuulada buulo bartire mudane wasiir wasiiradda howlaha guud waad ogeyd meeshaan ka soo bilownay bacdamaa mas-uulka dhulka aad ahaydeen wasaarad ahaan kan waa suuqii aan idin weydiisannay in loo dhiso dadkan aan meesha soo dejinnay marka maanta sharaf weyn bay noo tahay suuqii oo dhammaystiran inaan kugu soo dhoweyno adigee saaxiibka wasiirka wasaaradda gargaarka inaan idinku soo dhoweyno xafladda xariika jarista wasiirka wasaaradda gargaarka jubbaland cabdikhani cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay barakacyaasha inay ilaashadaan suuqa loo sameeyey waa runtii mashruuc si qurux badan loo fuliyey saan aragno suuqan loo dhisay dadka barakacyaasha ah ee la soo dejiyey xeryahan ama eriyadan loogu talagalay barnaamijka xalka waara ee dadka qaxootiga ah ee waxawey la dejiyey ee guryaha laga dhisay in suuqiina loo dhisay oon maanta goobjoogu nahay oo ka kooban qaybihii dadku ay ku ganacsan lahaayeen ee ay fadhiisan lahaayeen biyihiisii wata masquulihiisii wata waa project waxa weeye runtii qurux badan waa ka mahad celinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay oo wasaaradda iyo hay-adda ugu dambeyn wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta jubbaland ayaa u mahad celiyey cid kastaoo ka qayb qaadatay dhismaha suuqa isagoona ugu baaqay barakacyaasha loo hirgeliyey suuqa inay ka faa'iidaystaan ugu horreyn waxaan bogaadinayaa hay-adda jukri oo mas-uuliyad iska saartay si deegaankan suuq loogu heli lahaa iyo hay-adihii ka aqbalay dalabkaas oo unhcr iyo kobi oo fulisay mashruuca intaba waxaan leenahay aad iy aad ugu mahadsan tihiin laakiin suuqani ma aha mid dhammaystiraya baahida ka jirta deegaanka waa bilow waad aragtaan baaxadda dhulka uu leegyahay dhismaha kuma filla suuqan iyo laba kale haddii xataa la dhiso laakiin waxaan dhihi karnaa waa dhiigjoojin waa bilow maanta shalay mayna haysanine inay helaan meel ay ku soo hirtaanoo so wakti dheer ba ha ku soo qaataane ay ka adeegtaan waa magaalada caasimadda maaha lama dhihi karo waa qaxooti maanta waa caasimad bay isu bedeli rabtaa